أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى maa nansakh min aayatin aw nunsiha maa wixii nansakh aan nasakhno oo min aayatin aayad ah aw amase nunsihaa aan ka tagno na'ti la imaanee bikhayrin ku khayr badan minhaa iyada ka khayr badan la imaanee aw amase midlihaa na'ti la imaanee bimidlihaa iyadoo kale alam taclam miyaadan ogeyn ana allaaha alle alam taclam miyaadan ogaanin ana allaaha alleh qadiirun inuu yahay midka awoodid badan calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis ku awoodo inuu yahay alam taclam miyaadan ogaanin ana allaaha alleh lahu isagu mulku samaawaati samaawaadka mulkigoodu inuu u sugnaaday waalardi dhulka ardada milkigeeda ama boqortin boqortooyadeeda inay u sugnaatay wamaa lakum idinma ahaanin oo idinma sugnaanin min duunillaahi ilaahay sokadiisa min waliyin ay waliyun weli idinma sugnaanin mid idin maamulayo walaa nasiirin ku idin gargaarayana idinma sugnaanin aayadahan marka aayaddan iyo ta ku xigta iyo waxay goboldhig u yihiin arrin aada u weyn oo muhim ah oo ku saabsan laba maado naskhiga qur-aankii inuu wax aayado mansuuqo ah ay jiraan la nasakhay kuwo gadaal ka yimid oo kuwii hore nasakhay inay jiraan taasna waxaa goboldhig looga dhigayaa arrinka ku saabsan qiblada oo waxaan arkaynaa sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha markii hore nebiga sal ll ly slam kacbadu u jeesan jiray madiine markii uu markii hore yacnii maka uu joogay kacbada iyo baytalmaqdisba waa qaabili jiray oo suurtagalay u ahayd markii dambe ee madiine uu tegey labadiiba suurtagal waa noqon waayeen oo kacbadii iyo baytalmaqdis laba jiho ayay kala noqdeen baytalmaqdiskiisa ayaa marka loo jeediyey ee la amray buu iskaga jeedsanaay ilaa lix iyo toban bilood meelaha markii dambena nebigu wuxuu aada u jeclaanayey kacbada qiblo in looga dhigo markii dambena kacbada ayaa loo soo jeediyey oo qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha qibladaas marka markii loo soo jeediyey kacbada mushrikiintii iyo yuhuuddii waa isla kaceen oo yahuuddi waxay yidhaahdeen waa maxay diin maantana halkan loo jeesanayo shalayna halkaas loo jeeday haddii uu toosan yahay hal meel muxuu ugu toosi waayey mushrikiintiina waxay yidhaahdeen qibladii markii hore yahuudda baytalmaqdis ujeedsashada uu u jeeday ayay u arkayeen baatil iyo xumaan aayadaha marka soo socdo ee mas'aladaa ka warramayso ayay aayaddan gogoldhig u tahay muqadamana u tahay marka alla wuxuu bayaaninayaa taas intaan la gaarin horta xukunka ilaahay buu gacanta ugu jiraa axkaamta isagaa masaalixda yaqaano dadka wixii u roon isaga ayaa marka xukunka uu doono farad yeelo markii uu doonana xukunkaa nasakho iyadoo markaa uu nasakhayana maslaxo dadka ugu jirtaa ay jirto sida aan sheegi doonno insha allahu tacaala marka dhammaan aayadaha kuwa la nasakhayo kuwa wax nasakhayba kulligood min cindillaahi bay ka ahaadeen sida alle dhulka iyo cirka maamulkooda isaga keliya uu u leeyahay ayaa tashriica iyo jidayntuna isaga uu u leeyahay marka nimankan waxaa la leeyahay nasakhana wax cusub maaha yahuuddana marka waxaa looga dhigayaa marka xumaantoodaa la tusayaa iyaga way inkireen nasakha haddana kitaabkoodii towraad waxaa ku yaallo axkaam hore u jirtay oo kitaabkoodu nasakhay sida kullu طacaami kaana xilan libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi aan ugu tegi doono marka haddii idinka kitaabkiinnii kuwii ka horreeyey wax ka nasakhay maxaa u diideysaan qur-aanku inuu marka nasakho axkaam hore u jirtay maxaa yeele towraadna ilaahay xaggiisuu ka yimid ee qur-aankana ilaahay xaggiisuu ka yimid macnahaasaa marka ku jiro aayaddu marka waa gogol dhig qisada soo socotee qiblada ku saabsan ayay gogol dhig iyo muqadamo u tahay marka allah wuxuu leeyahay maa wixii shardiyo waa marka laba ficil bay marka jasminaysaa midna ficlu shardi uu yahay ka kalena jawaabu shardi wa jazaa'uhu uu yahay marka maa wixii nansakh aan nasakhno min aayatin oo aayad ah ow amase nunsi aan ka tagno ama inaad ka tagto aan ku amarno aan ka tagno ay haa iyadaas na'ti la imaanee bikhayr jawaabtii marka waa na'tidaas na'ti la imaanee bikhayrin minhaa wax iyada ka khayr badan yaan la imaanaynaa sidee uga khayr badan yahay wuxuu uga khayr badnaan karaa imaa fil caajili adduunyada uga khayr badnaan karaayo haddii xukunkii la nasakhay ou adkaa ee aayaddan wax nasakday xukun fudud ay la timid khayr baa ku jiro oo waxbaa laga fudeydiyey muslimiinta haddii waxa aayaddii hore la nasakhay ay ahayd mid adag xukunkeedu yacni ou fududaa tan lagu nasakhay ee dambana ay adag tahayna aakhirada ayaa fadligu imaana leanna hawaabka u badanayo mu'miniinta hawaabku markuu batana khayr baa meeshaas ku jiro marka na'ti bikhayrin minhaa sidaas ow milihaa ama iyadoo kale aan la imaanaynaaba aayaddii aan nasakhnay oo kale markaa markaa fudayd iyo adeyg ma kala jiro waa isku wada mid ayb meeshaa marka ow nunsihaa haddii la yidhaahdana nisyaan bimacnaa tarkiga wixii aan nasakno oo aayad ah iyo wixii aan ka tagno oo aanan nasakhin oo aan sugno haddii la akriyo marka ow nansahaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa maa wixii nansakh aan nasakhno oo min aayatin aayad ah ow amase nansa aan dib dhigno haa iyada oo aan dib dhignoon dayno waay marka kitaabka ku dayno labada macno marka waa isku dhowaanayaan naati bikhayrin minhaa ku ka khayr badanaan la imaanaynaa aw milihaa ama iyadoo kale nasakh marka waxaa la yidhaahdaa rafcu xukmin sharciyin mutaqadimin bikhitaabin mutaakhir xugun sharci ah oo aayadama xadiid ku sugnaaday ee hore u sugnaaday hormaray in xugunkaa la nasakho ama akrinta la nasakho la kor yeelo la qaado mid kale ee gadaal ka imaanayana lagu qaado marka kii horena allah iska lahaa midkan dambena allah iska leh nasaku marka wuxuu ka mid yahay baabka yacni waxyaabaha ugu muhiimsan qur-aanka marka laga hadlaayo iyo xadiidkaba cali bnu abi aalib radia allahu canhu nin buu soo maray dadka wacdinaayo markaasu wuxuu ku yidhi yaa haadaa hal carafta annaasikha walmansuuq naasikha iyo mansuuqa ma kala taqaanaa buu yidhi adiga markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi idan halagta wa ahlagta haddaadan kale aqoonin adna waa halaagsantay dadkiina waa baadiyeyso waa halaagtay marka qofka wax fasiraayo ama wax akrinaayo ama xugun jawaabaayo waa inuu naasikha iyo mansuuqa aqoon u leeyahay culimada marka maynan ka gaabinin wixii qur-aanka ku saabsan kutuwaa loo alifay annaasikh waalmansuuq liabi jacfar ibni naxaas ayaa ugu badan waxa wax laga soo qaato waana madbuuc saddex mujallad xadiidka nebigana sidoo kale naasikhi mansuuq uu leeyahay isagana alictibaar fi naasikh waalmansuuq abu bakr alxaazimi yaa aada loogu laabtaa haddaba naskhiga tacriifkiisu hadduu sidaas yahay ee anwaacda oo u kala baxo wuxuu u kala baxaa dhinac marka laga fiiriyo aayad la nasakhay aqrinteedii iyo xugunkeedii labadaba qur-aankana kuma taallo waa laga rafciyey waa laga qaaday xugunkeediina hadda ma joogo waxaa ka mida waxaa jiri jirtay cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna aayaday ahaan jirtay naagtu markay toban jeer oo ay nuujiso la yaqaano ilmaha ay toban jeer nuujiso waa maxramay u noqonaya aayaddaa marka waa la nasakhay xukunkeediina ma yaalla hadda ee tilaawadeediina ma taallo waxaa lagu nasakhay khamsu radacaatin macluumaatin iyadana marka xugun ahaanay u joogtaa qur-aankii kuma jirto ayb taas marka waa mihaal naski naskun fi rasmi qur-aankiina kuma qorna wa fi lxukmi labadiiba waa la kor yeelay qayb labaad waxa uu yahay xukunkii in la kor yeelo laakiin aayaddu ay joogto waa badan tahay qaybtaas waxaa ka mid a maalan qowluhu tacaala baan ugu tegaynaa waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraaj waagii hore naagta marka laga dhinto hal sanay joogi jirtay waa la bedelay waa la nasakhay haddana waa la akrinayaa qur-aankii oo ku jirta xukunkeedii laakiin ma joogo waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashran baa lagu nasakhay qaybka saddexaadna wuxuu noqonayaa qayb akrinteediiyaa la nasakhay xukunkii waa joogaa laakiin rajmigaaba ka mid a labada qofee nikaax soo martay hadday zinaystaan in la rajmiyo qur-aanka rajmigii kuma yaallo xukunkii laakiin waa joogaa aayad marka waxaa jirta washaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhuma albattata nakaalan min allah cumar sida uu wariyey aayaddaa waa la akrin jiray kitaabkii waa laga rafciyey xukunkii rajmiga nebigaa sameeyey gadaashiis abubakar khulafaa raashidiin baa sameeyeen ayb intaaba marka naskigu waa leeyahay haddaba xikmada ka dambaysa maxay tahay aayad xukunkeedii la nasakhay haddana qur-aankii ay ku taallo xikmada ku jirtaa waxay tahay dadkaanaa la fiirinaya inay bal qur-aankaas gacantooda gaarsiiyaan iyo in kale oo ay is yidhaahdaan xukunkii haddii uunan joogin aayaddan balaan ka tirna qur-aanka dadkaa lagu imtixaanay marka waxaa kaloo sidoo kale naskigu u qeybsamaa annasku ilaa bedelin wa ilaa gayri bedelin aayadaa la nasakhayaa bedelkeedaa mid la keena way badan tahay taas labadii aayadaan akrinaya haddaa ka mida suurat lanfaal waa ugu tegi doonaa alaana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfan waxbaa xugunaa la nasakhay bedelkiisiyaa la keenay mararka qaarna in inta la nasakho waxba aan bedelkiisa la keenin waa dhacdaa oo sidaas lagu daayo suurat lmujaadala waxaa ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa nebiga haddaad la faqaysaan sadaqo bixiya markii dambe waa la nasakhay maxaa lagu bedelay marka oo la sameynaa ma leh annasku ilaa gayri bedel ayay mihaal uga dhigaan marka mararka qaar naskigu wuxuu u qeybsamaa annasku min alakhafi ila alaqal xukun fudud ayaa la nasakhaa mid adagaa meesha la keena wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin markii hore qofka inuu soomo iyo inuu iska afuro koombo badara uu bixiyo ikhtiyaaru lahaa meeshaas takfiifaa ku jira marka markii dambena waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumbiya ninkii bisha soomba ay u bilato isagoo shuruudii soonka ugu waajibayay laga helo ha soomo ikhtiyaar ma leh xaalad adagaa marka la keenay meesha maxaa laga faa'iidaa marka in xaalad fudud laga tago mid adag la keeno middaan adag ajarkaa ku badanaya nafti baa ku dahirsamaysa annasqu ilaa min alahqali ila alakhafina waa jirtaa xaalad adagaa laga tegayaa mid fududaa la keenaya waxaa ka mid a maalan middaas oo kale qowluhu tacaala in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatain hal nin oo muslima toban gaal inuu iskaga aado ayaa awal waajib ahaan jirta markii dambe waa la nasakhay hal nin oo muslima iyo laba gaalaha isaga aadayn waa mid adagaa laga tegay mid fududaa l ayaa dadkii la siiyey taasina fadli ilaahay iyo naxariis rabbi aduu naskiga marka qaybahaas u kala baxaa wax marka qur-aanka keliya uu la yimid maahane kutubtii hore xataa waxbay nasakhi jireen hore u jiray baabka nasakha marka laga hadlaayo wuxuu galaa oo keliya axkaamta meesha iyadan in la ogaado waa muhiim qur-aanku wuxuu u qaybsamaa axkaam iyo akhbaar waxna waa akhbaaroo hadal la sheegayo jannadii naarti aakhire inay jirto akhbaar waay waxyaabana waa axkaam samay ha samaynin xugun baa ku jiro baabkan marka nasakha axkaamta bisow gala akhbaarta ma gelaya leanna haddii khabar si u jiray shalay waa la nasakhay la yidhaha been waayaa imaanaysa marka nacamkii hore akhbaarta ilaahayna marka been ma waa run kulligeed marka naskigu wuxuu galaa fi laxkaami laa fi lakhbaar mararka qaar laakiin waxaa laga yaabaa siyaaqa aayaddu inuu khabar yahay macnaha ku jiraana xugun uu yahay hadhow marka meexaad waxaa leedahay marka lama nasakhi karo waa la nasakhi karaa waxaa la nasakhayna khabarka ma ahane xugunka meesha ku jira ayb sidaas marka iyadana waa in loo ogaadaa ayb dad badan baa marka ku fidnoobay waxyaabahan ilaa qaarkood ay yidhaahdeen war qur-aankan meelaan u raacnaba male boqolaal aayadoo iswada nasakhayaa ku jiran ayb hadda ka hor nin baa saas yidhi inta aayadaha qur-aanka ku kacay aayadihii dhaxalka iyo ku saabsanaa ayuu ku kacay markaasuu yidhi boqolaal iyo aayadooda iswada nasakhayaa ka buuxduu yidhi waxaan waa kufri sariix ah arrintaas leanna maxaa yeeley boqolaal iswada nasakhayo isdiidaayo meel loo raaco aan lahayn markaad leedahay de qur-aankiibu u nisbaynayaa wax aan markaa dadkii munaasib u ahayn maa wixii nansakh aan nasakhno min aayatin oo aayad ah aw amase nunsihaa aan ka tagno oon dayno kitaabka ku dayno na'ti la imaanee bikhayrin mid ka khayr badan minhaa iyada khayryadana waxay u laabanaysaa imaa fi lcaajili wa imaa fi laajili adduunyada mid uga khayr badanaa u keenaynaa oo waa maxay waa loo fududaynaa aakhiradiina waxay tahay hawaabka u badanaa aw midlihaa ama iyadoo kale ayaan la imaanaynaa alam taclam marka miyaadan ogaanin an allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun midkii awoodo inuu yahay muslimiinta marka waxay qabaan nasakhaasi marka uu dhacaayo waa in qur-aankii in qur-aan lagu nasakho aayad aayad nasakhayso xadiidkii aayad baa nasakhayso isaga xadiidkii isaga waa isnasakhayaa oo yacni midkiis baa laga yaabaa yacni xugun oo wato mid kale gadaal ka yimaado uu nasakho ayb qur-aanka isaga ma dhici kartaa in la nasakho oo xadiid lagu nasakho taas marka imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo waxay yidhaahdeen maya leanna qur-aanku waa ka xoog weyn yahay sunnada qur-aanku waa nasakhi karaa sunnada isaga laakiin sunnadii qur-aan ma nasakhi kartay dheheen aimadaas mihaalna marka aan hadal ka marnayn waa la keeni waaye qaar culimada ka midana sunnada iyo qur-aankaba alley ka imaadeen waa axkaam alle waa isnasakhi karaan bay yidhaahdeenoo qur-aankii in la nasakhaa waa dhacdaa sunno ay nasakhdo aayad qur-aankii ka mida ayb marka na'ti bikhayrin minhaa aw mili haada aanayna mar walba keenaan mas'alada iyada markay ka hadlaan ayb alam taclam miyaadan garanin an allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun ku awoodo inuu yahay alam taclam miyaadan garanin an allaha alle lahu isaga inuu u sugnaatay keliya un mulku samaawaati samaawaadka mulkigeeda waalardi dhulka mulkigiisa inuu alla keliya leeyahay miyaadan garanin waaba garatay wamaa lakum idinma sugnaanin idinka min duunillaahi ilaahay sokadiisa min waliyin ay waliyun ku arrinkiina maamulaayo walaa nasiirin iyo ku idiin hiilinayo idiin gargaarayo ayb marka aayaddan dambe tii hore calaaqada ka dhexaysaa waxay tahay mar haddii alle dhul iyo cir mulkigeed isaga uu leeyahay tashriiciina isaga iskale wixii uu doono ayuu sugayaa wixii uu doonana waa waa waa waa kor yeelayaa meeshaa marka hadda ibnu kathiir wax badan buu ka sheegay madmuunka intaas marka aan tilmaanay u badan ayb shubhadaas marka yahuudowna aada uga hadlay wuxuu yidhi wa fii hada almaqaami raddun cadiimun wa bayaanun baliiqun likufri اlyahuud wa tasyiifi shubhatihim lacanahum اllah fii dacwa istixaalati اnaskhi ima caqlan kama zacamahu bacduhum jahlan wa kufran wa ima naqlan kama takharasahu aakharuuna minhum iftiraaءan wa ifkan ayb markaasuu hadaladii marka ibnu jariir iyo wuxuu keenay marka baxhiga naskiga ku saabsan iyo waxyaabahan am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum kamaa su'ila muusa min qablu am bal e amtaan marka waa munqaica waay bimacnaa bal waa la dhihi karaa waxaa kaloo ku suurtooba in la yidhaahdo mutasila laga dhigo am turiiduuna bal e turiiduuna waxaad rabtaan oo doonaysaan an tas'aluu inaad su-aashaan rasuulakum rasuulkiinni moxamed ahaa kamaa sidii su-ila loo su-aalay muusaa muuse min qablu ay min qablikum idinka hortiin sidii muuse loo su-aalay waman axadkii yatabaddal ku beddesho alkufra gaalnimo biliimaani iimaan kusoo beddesho faqad dalla waa dhumay qofkaasi sawaa'a sabiili jidka dhexdiisuu ka dhumay ama sawaa'a sabiili jidkii toosnaabuu ka dhumay ayb wasط sabiili iyo waxaaba waa la yidhi qasda sabiil aayaddaani marka waxay kusoo degtay ama ay ku timid ibnu jariir sida uu leeyahay nin la yidhaahdo wahb bnu zayd iyo raafic ibnu xuraymalah ayaa nebiga waxay ku yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalam iitinaa bikitaabin kitaab noola imaaw oo noo keen tanziluhu calayna min asamaa'i samada aad ka soo dejinaysid naqra'uhu aan akrinayno wafajir lana lanaa anhaaran natabicka wa nusadiqka meeshaan dhulkan myacni xijaaz ama maka webiyaal nooga dildilaac nooga keen waa ku rumaynaynaa kitaab ama warqad ilaahay xaggiisa ka keen ka socoto waa ku rumaynaynaa ayb sidaasay dhaheen marka arrintaani waxay u eg tahay tii nabiyullaahi muusa loogu madax adeegay oo kale yas'aluka ahlulkitaabi an tunazila calayhim kitaaban min asamaa'i faqad sa'luu muusa akbara min dalika faqaaluu arina allaha jahratan am bal ee turiiduuna waxaad doonaysaan ood rabtaan an tas'aluu inaad su-aashaan rasuulakum rasuulkiinna kamaa sidii su-ila loo su-aalay muusa muuse loo su-aalay min qablu hadda ka hor idinka hortiin marka rasuulakum marka la leeyahay da dadka lala hadlayo muslimiin maaha labada nin rasuulakum da nebigu gaalo iyo muslimba isagaa rasuul u ah soo maaha qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulullahi ilaykum jamiican marka rasuulakum markii la marka la leeyahay idinkan gaaladaa ku jirtaan xataa yaa laga wadaa marka khitaabku saas u dhacaa waman axadkii yatabadal ee yastabdil ku bedel qaato alkufra gaalnimo bedel qaato biliimaani iimaan uu ka tago yacni ku bedel qaato faqad dalla waa dhumay qofkaasi sawaa'a sabiili jidkii jidka toosnaabuu ka dhumay ama jidka bartankiisa ayuu qofkaasi ka dhumay ka leexday su-aashan hadda markaa suurat lmaa-idana waa ugu tegaynaa yaa ayuha aladiina aamanuu in tasaluu can ashyaaa laa tasalu in tasaluu can ashyaaa tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum halkaasaan ugu tegaynaa nebigana sal alla ly slam wuxuu yidhi ina acdama almuslimiina jurman muslimiinta xagga dembiga kan ugu weyninka badan man sa'ala can shayin waa ninkii wax su-aalay shay aan la xarimin su-aalay lam yuxaram fa xurima min ajli mas'alatihi isaga su-aashiisa darteed shaygii loo xarimay kaasaa ugu dembi badan dadka su-aashiisiibaa waxay sababtay muslimiinta in shay looga xarimo awal aan ka xaaraan ahayn ayb saxaabada marka nebiga waxba ma su-aali jirin reer baadiyaha yimaado iyo ayay ku farxi jireenoo iyaga su-aalay iska tuurayaan cilmi bay ka siyaadsanayaan marka laakiin iyaga nebiga su-aal iyo kuma dhibi jirin wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadaa wadda wuxuu jeclaystay uu tamaniyey kaiirun in badan kuwaasoo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah low yarudduunakum hadday idin celin lahaayeen min bacdi iimaanikum iimaankiinna ka gadaale kufaaran gaalo ay idin celin lahaayeen xasadan liajli xasadin ayayna sidaa u jeclaysteen xaasidnimo darteed xaasidnimada oo min cindi anfusihim iyaga nafsadahooda agteeda ay ka jeclaysteen marka min cindi anfusihim wadadaa lagu tacallujina haddii la doonana xasadan waa lagu tacallujin karaa min bacdi maa markii ka gadaale tabayana lahum oo u caddaaday iyaga alxaqu xaqa u caddaaday facfuu iska cafiya wasfaxuu dhaafa xataa intii ya'tiya allaahu alla uu kala imaanayo biamrihi arrinkiisa amarkiisa ina allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirunkii awoodowa halkaana marka waxaa laga tilmaamayaa alla addoommadiisa uga digayaa mu'miniinta ah inay qaadaan dariiqa ahlu kitaabka gaalada ah oo xaasidnimada iyo cudwaanka iyo baqiyiga ay kaga daydaan ayuu u diidayaa wuxuuna uga wuxuu kaloo uga uga digayaa inay iyagaas ku dagmaan oo ay u maleeyaan dad iyaga u roon una fiican wuxuu tilmaamayaa marka xaasidnimadooda wadda wuxuu jeclaystay kathiirun in badan kuwaasoo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah low yarudduunakum hadday idin celin lahaayeen idinka min bacdi iimaanikum iimaankiina kadib kufaaran ay idiin celin lahaayeen mafcuulkii labaad sidaana maxaa ku xambaaray xasadan liajli xasadin xaasidnimo darteed xaasidnimada oo min cindi anfusihim naftooda xaggeeda yacni nafahooda agtooda yacni ay ka jeclaysteen kitaabkama akrinin baa laga wadaa iyaga unbaa naftoodii iyo ahwaa'doodii bay ayay ka timid xaasidnimadaas ayb kitaab maynan ka fiirinin min bacdi maa markii kadib tabayana lahum oo u caddaaday iyaga alxaqu xaqi oo u caddaaday jaahilnimona ma hayso markii xaqa u caddaaday kadib ayay sidaas yeeleen ayb haddaba marka facfu xaasidnimadaan nebiga aad bu uga hadlayoo aamiinta waa idinku xasdeen buu yidhi ilaa yacni shay ay sida aamiinta salaada ay idinkugu xasdeen wax ay idinkugu xasdeen oo kale ma leh markaa ninkii aamiintaas kaa xasday maxaad u malaynaysaa marka wanaag makuu samaynayo aayado badan suuratu aali cimraan iyo suuratu nisaa iyana waa ugu tegi doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa in tudiicuu aladiina kafaruu yarudduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin marnaba maslaxa marka kama imaanayso macnahaasaa marka aayadda allow ku tilmaamaya facfuu cafiya wasfaxuu dhaafa iyagaas xataa yaatiya allaahu intuu alle kala imaanaya biamrihi amarkiisa amarkaas marka waa maxay waxay leeyihiin culimada amarku waxa uu yahay intuu alle dagaalkooda idinkaga fasaxayo iska daaya iska cafiya meeshaa marka culimada waxay yidhahdaan aayaddan marka facfuu wasfaxuudan waa mansuuq waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay aayatu sayf aayatu sayf ayaa lagu nasakhay bay leeyihiin suyuudi laakiin isaga itqaanka kitaabkiisa itqaanka wuxuu ku daray aayaddaani baabu naskhi ma gelayse wuxuu yidhi waxay gelaysaa nas caam ah oo lagu xiray waqti ama shardi lagu xiray haddii shardigii marka la helo waqtigii lagu xiray in laga baxo haddii la helo waa la sameynaya haddaad u fiirsato marka hadda tarkiibkan aayadda gaayaa ku jirto facfuu cafiya wasfaxuu dhaafa ilaa goorma xataa yaatiya allaahu biamrihi alle amarkiisa markuu yimaado facfuu wasfaxuu waa waa joogsane markaas soo ma arkaysi xataa yaatiya allaahu biamrihi ilaa alla amarkiisa uu la imaanayo amarka allaw la yimidna waa maxay aayaadkan kaloo seefta walidaalika marka ibnu taymiya isaga saarimulmasluulka wuxuu yidhaahdaa facfuu wasfaxuudan markay muslimiintu tabar iyo awood ayna lahayn iyo isaga dhaqmayaan markay xoog iyo tabar iyo awood ay leeyihiinna aayaadkii marka qitaalka iyo markaas waa ku dhaqmayaan mar walba waxaa lagu kallifay iyaga istidaacadooda iyo awooddooda waxaynan awood u lahaynna ma lagu kallifaayo awoodda laakiin inay raadiyaan waa laga rabaa ayb xataa intii yaatiya allaahu alla uu la imaanayo biamrihi amarkiisa uu kala imaanayo in allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun midkii awoodo waayo alla wa aqiimuu oogaa asalaata salaada ooga wa aatuu siiya azakaata zakada bixiya wamaa wixii tuqadimuu aada hormarisaan lianfusikum nafihiinna aada u hormarisaan oo min khayrin khayr ah waa bayaaniya minta marka tajiduu waad helaysaan hu shaygaa tawaabtiisa cind allaahi ilaahay agtiisaad ka helaysaan in allaaha alleh basiirun midkii arkid badan waayo bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan ibnu jariir marka aayaddan iyo tii hore calaaqada ka dhexayso rabaa marka inuu sheego aayaddan dambe iyo aayadihii ka horreeyey qaala ibnu jariir waxa uu yidhi wainamaa amarahum jalla hanaa'uhu fi hada almowdici bima amarahum bihi min iqaami الsalaati wa iitaaءi الzakaati wa taqdiimi اlkhayraati lianfusihim liyatadaharuu bidalika min alkhaطa'i aladi salafa minhum fi istinsaaxihim alyahuuda warukuuni man kaana rakana minhum ilayhi wuxuu leeyahay halkan aayaddaani macnaha waxay tahay qoladii ayagu istiri yahuud u iilatay waa idiin roon yihiinoo waa idiin khayr miirayaan iyo kuwa isyiri ee dhinacaas marka ka gafay ila alla wuxuu tilmaamay nimankan xaasidiin inay yihiine ninkii xoogaa dhankooda u iishayba waxaa la leeyahay salaadii ooga sakadii la baxa khayr hormarsada towbadiinna aad ka towbad keentaan bay anfacaysaa arrintan waa idin dahiraysaa dembigii aada gasheen oo ah inaad nimankaas tala iyo khayr ka raadisaan ayay idinka nadiifinaysaa salaadan iyo zakadan iyo waxaan khayrkan aad bixin aada la imaanaysaan macnahaasuu marka ibnu jariir uu sheegay wa aqiimuu oogaa salaata salaada wa aatuu siiya azakaata zakada siiyo bixiya wamaa wixii tuqadimuu aada hormarisaan lianfusikum nafihiinna aad u hormarisaan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu hawaabteeda iyo ajarkeedaaad helaysaan cind allahi ilaahay agtiisaaad ka helaysaan in allaha alla bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiirun midkii arkid badan wey wa qaaluu lan yadkula aljannata ila man kaana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin khuraafaadkoodii baa marka weli alla hufayaa marka alla wuxuu leeyahay waqaaluu waxay yidhaahdeen lan yadkula ma gelaayo aljannata jannada ma gelayo ilaa man qof maahane kaana ahaaday huwa qofkaa isaguba huudan yahuud ahaaday ow amase nasaaraa nasaaro ahaaday tilka taadaas amaaniyuhum iyo didiiladooda beenta ah qul waxaad tidhaahdaa haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiinna in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo balaa sida ay u malaynayaan iyo iyo didiiladooda inay tahay iska daaye ma aha man qofkii aslama hoggaamiyey wajhahu wejigiisa hoggaamiyey lilaahi alle u hoggaamiyey walxaal huwa isaga oo muxsinun camalkana wanaajinayo mid camalka wanaajinayo sunnada nebiga ku salaynaya ah falahu qofkaasi waxaa u sugnaaday ajruhu ajrigiisa cinda rabbihi rabbigii agtiisa ugu sugnaaday walaa khawfun cabsi calayhim kuwa korkooda ma ahaanin walaa hum mana ah yaxsanuuna kuwa tiiraanyoonayo oo murgaayo labadan aayadood laba aayadoodoo aada muhiim u ah waayo midda horena khuraafaadkii yahuudiya nasaaray ka jawaabi ayay ka hadlaysaa aayadda dambena xaqiiq dhab ahay ka warramaysaa dadka nin walba waa is-ammaani karaa laakiin ninka ammaanan ee dhabtaabuu ilaahay noo sheegaya waqaaluu waxay yidhaahdeen lan yadkula waqaaluudan marka waa yahuud iyo nasaaro labadooda waxayna u kala goosanayaan wa qaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi lan yadkula aljannata jannada ma gelaayo ilaa man kaana huudan qofkii yahuudi a maahani wa qaalat inasaara nasaarana waxay tidhi lan yadkula aljannata jannada ma gelayo ilaa man kaana nasaara ninkan nasaarada ahaaday un maahan kirishtankiina saasay dheh yahuuddiina saasay ku andacoodeen wax ka jira marka male taas wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan yadkula ma gelayo aljannata jannada ilaa man qof maahane kaana ahaaday huwa isaguba huudan yahuud ahaaday sidaa yahuuddaa tiri ow nasaaraa ama nasaaro ahaaday kirishtaankiiba ayagana saa yidhi tilka taadaasi amaaniyuhum waa yididiiladooda beenta ah iyagaa iska dhaadhiciyey arrintaas dayib marka didiilada beentaanada waa ku badan tahay oo wa qaalat alyahuudu wannasaaraa naxnu abnaau llaahi wa axibbaa'uhu suuratu almaa-idaan ugu tegayna waxaas dhan marka waa been qul waxaad tidhaahdaa haatuu la kaalaya burhaanakum daliilkiinna iyo xujadiinna keena in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo waxaan aad ku andacoonaysaan ka run sheegaayo ku run sheegayo balaa arrintu inay sidaa tahay iska daaye maahan qofka dhabtaa marka ee wanaagsani ee isagu marka aakhiro jannada gelaya man qof weeyaan man qof dheh balaa arrintu sidaa inay tahay iska daaye maaha man qofkii aslama hoggaamiyey wajhahu wejigiisa hoggaamiyey lilaahi ilaahay u hoggaamiyey yacnii ninka ilaahay u khuduucay oo u khushuucay isu dulleeyey wejiga waxaa gaar loogu sheegayaa xubinta ugu sharafta badan jirhkaaga haddaad marka ilaahay u hoggaamisood u sujuuddo alle qofkii marka wejigiisa alle u hoggaamiyey oo islaamnimo laga helayo istislaam hadda gara marka islaam markaan leenahay horta xagguu ka bilaabdaa islaamka waa in aada loo fahmo islaamku ummaddan nebi moxamed bismaa islaam ah ummadihii ka horreeyey iyada miyaynan islaam ahaan jirin ereygan marka islaamku erey aada soo jireen u ah waayo waqti hore jiray ambiyadii ilaahay nebiyullaahi nuux muslimu ahaa intii raacday ee rumaysana muslimiinay ahaayeen nebiyullaahi huud islaamnimou la yimid nebi kasta islaamnimaduu la imaanayay inta raacdana muslimiinay ahaayeen ilaa nebigeenna laga soo gaaro rasuulkaana sal alla cl slam islaamnimou la yimid ninkii raaco isagana islaamnima ayaa ayuu ku sifaysan yihi laakiin markii nebigu yimid kadib cid islaamnimo laga yeelaayo isaga rumaynin maba jiri kartaba marka islaamnimo marka la leeyahay man aslamadan waxaa weeyaan dadkii hore iyo dadkan dambe kuwa imaan doona oo soo gelaya kulligood qur-aankuna aaday uga buuxdaa nebiyullaahi yuusufaa ka dhahayo tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin nebiyullaahi ibraahim sidoo kale qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin marka islaamnimadii marka wax waxaa weeyaan guud oo macno leh macnaheeduna waa alistislaamu walinqiyaadu lilaahi tacaala waxdahu waa in ilaahay isaga keligii loo hoggaansamo oo aan cid kale loogu darin cibaadada man qofkii aslama hoggaamiyey wajhahu wejigiisa lilaahi alle uu hoggaamiyey shardi kalaa jiro walxaal huwa isaga oo muxsinun mid ixsaan falaya ah marka jumladan waa jumla waawdan waawlxaal waayo jumladan marka xaalay dhacaysaa xaaladuna hadda saaxibkeedana way fasirtaa caamilkeedana way qaydaa marka man aslama wajhahu lilaahi ninkaan ilaahay aan u hoggaansamay dhahaayo waxaa laga rabaa wahuwa muxsinun marka uu ilaahay u hoggaansamayana inuu ixsaan ku dheehan yahay ixsaan marka maxaa la yidhaahdaa ibnu kathiir feeri marka aayaddan tafsiirku ka bixiyey wa huwa muxsinun wuxuu yidhi ay itabaca fiihi rasuula sal alla l slam rasuulka raacay leanna adiga ma garan kartid saa ilaahay u caabuddo rasuulku waa inuu ku baraa fa ina lilcamali lmutaqabali shardayn camalka la aqbalaayo laba shardi buu leeyahay axadihimaa labada axadahumaa labada shardi midkood an yakuuna sawaaban khaalisan lilaahi waxdahu camalkaasi waa inuu yahay sawaab ilaahay dartiina khaalis u ah wal aakhara kan kalena an yakuuna sawaaban inuu camalkaas sawaab yahay muwaafiqan lishariicati shareecadana uu waafaqsan yahay yacnii tan hore waxay tahay ilaahay darti inaa u samayso bis shardiga labaadna inuu waafaqsan yahay sharciga sharcina yuu ka yimaadaa rasuulka xaggiisa fa mataa kaana khaalisan camalku hadduu ilaahay u barax laayahay walam yakun sawaaban laakiin sunnadii nebiga uunan ku toosnayn lam yutaqabal la aqbali maayo walihada qaala rasuulu llahi sal l slam wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun ninkii camal sameeyo annaga diinteenna korkeeda aan ahayn waa lagu celinaa camalkiisaas rawaahu muslimun min xadiidi caaishata canhu calayhi salaatu wasalaam facamalu ruhbaani waman shaabahahu baadaryaalka kirishtaanka oo cibaadaan u go-nay dhahaayo iyo ciddii shabbahdo camalkooda wain furida haddiiba laga soo qaado annahum mukhlisuuna fiihi lilaahi inay ilaahay mukhlisiin u yihiin haddiiba laga soo qaado fa inahu laa yutaqabalu minhum laga aqbali maayo xataa yakuuna dalika mutaabican lirasuuli ilaa rasuulka kuwa ku raacaya ay noqdaan almabcuuhi ilayhim rasuulka loo soo diray iyaga wa ila nnaasi kaafatanna loo soo diray wa fiihim wa amhaalihim qaala allahu tacaala waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an manhuuran wa qaala tacaala waaladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu adam'aanu maa'a xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-an iyo wa qaala tacaala wujuuhun yowmaidin khaashica caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiya yacni waxaa la sheegay dad dhibtoonayo dadaalayo acmaal samaynayo haddana ka kac acmaashoodu ay ay tahay maxaa ka dhigay wahuwa muxsinun taanaa laga waayay camalkuna muxuu qofkuna muxuu muxsin ku noqon karaa raad inay cibaadadiisu leedahay nebigu ay gasho sala allahu calayhi wasalam camal kastoo la ysku dhibo sunnadii nebigana aan waafaqsanayn eberiya ka kac aayadda marka macno weyn baa ku jiro towxiid baa laga rabaa qofka alla u u khaalis yeelo waxaa kaloo laga rabaa tajriidu lmutaabacati lilmustafa sala allahu calayhi wasalam mutaabacadana inuu nebiga u barax tiro labadaa markii laga helo ayuu dariiqii saxda ahay hayaa haddii labada mid maqan yahayna camalku eber wey balaa sidaa inay tahay iska badaaye man qofkii aslama hogaamiyey wajhahu wejigiisa lilaahi alla u hogaamiyo mukhlis noqdo ilaahay cibaadadii u barax tiray walxaal huwa isaga oo muxsinun ixsaan falayo ixsaan ku dheehan falahu wuxuu leeyahay qofkaasi ajruhu ajrigiisa cinda rabbihi rabbigii agtiisa ayuu ku leeyahay oo ugu sugnaaday walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ma ahan iyaga yaxsanuuna kuwa murgayo tiranyoonayana ma aha wa qaalat alyahuudu laysat innasaara calaa shayin wa qaalat innasaara laysat alyahuudu calaa shay wahum yatluuna alkitaab wa qaalat alyahuudu yahuud waxay tidhi laysat innasaaraa nasaara ma aynan ahaanin calaa shayin shay korkiisa wax khayra kuma taagna wa qaalat innasaaraa nasaaradiina waxay tidhi laysat alyahuudu yahuudi ma ahaanin calaa shayin shay korkiis ma ahaanin sidaa bay dhaheen walxaal hum iyaga oo yatluuna akrinayaan alkitaaba kitaab iyagoo kitaabkii akrinayay saas dhaheen kadalika sidaadaas oo kale ayaa qaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan garanaynin waxba midla qowlihim bay yidhaahdeen iyaga warkoodoo kaley dheheen qowlan bay yidhaahdeen qowlka oo midla qowlihim koodoo kale ah marka kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna yaa laga wadaa mushrikiinta yaa laga wadaa carabta faallaahu alle yaxkumu wou xukumayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa kii dhexdiisa kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna fiihi inay isku khilaafayaan aayaddan marka haddii la yidhaha yahuuddan iyo nasaaradan waxaa laga wadaa yahuud waxay ku andacootay nasaaradii nabi ciise raacday xaq ma haystaan nasaaradii nabi ciise raaceenna waxay yidhahdeen kuwii nebiyullaahi muuse raacay ee yahuuddaas ahaa wax kuma taagnin khayr ah haddii marka sidaa loo dhigaa ninba ninka kale khayrkiisa u inkiraya furqa iyo khilaaf bay ku imtixaanan yihiin waa marka ee yahuuddii nabi muuse xilligiisii joogtay ee raacday khayr waa ku taagnaayeen nasaaradii nabi ciise raaca raa raaceenna khayr waa ku taagnaayeen haddii marka qolaba qolada kale tiraahda khayr ma leh waa waxyaabaha marka furqada iyo dhibaatadii ay la imaadeen taasaa marka lagu ceebeynayaayo la leeyahay nimankan iyagoo cilmi leh bay sidaa dhahayaan tafsiir kale wuxuu leeyahay waqaalat alyahuudu laysat innasaara calaa shayin waxaa laga wadaa nebiga markii nasaara najraan uu la doodaayey qisadooda suuratu aali cimraan ay ku imaan doontaaye markii nimankaa uu la doodayaa yahuuddii meeshii timid meeshii majliskii rasuulka ay marka isku lacnadaayeen marka nasaara najraanna waxay tihi yahuudi xaq kuma taagni yahuuddiina kuwaan xaq kuma taagni labadoodiina waxay sheegayaan kitaab allaan akrinaynaa kuwaasna waxay leeyihin kitaab allaan haynaa kuwaanna kitaab allaan haynaa taasaa marka lagu ceebeynaya waxaa la leeyahay marka mushrikiintii warkoodii oo kalea idinkana dhahaysaan marka kulligiin waa dhunsantihiin marka labadaa macnaa marka ku jiro innaga marka maxaa nooga aadan marka meeshan culimadu waxay yidhahdeen waxaa laga meeshan ku aadan kooxaha muslimiinta laftooda hadday iyaga laftooda waxaanoo kale inay ku kacaan waa laga reebaa maxaa yeele dee lattabi latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin yahuud iyo nasaaro inaan raaci doonno ummaddan yacni dad kamida ay raaci doonaan baa nebigu sheegay sala alla ly slam waxyaabaha lagu raacaya marka waxaa ka mid a waxaanoo kale waxaad arkaysaa dadkii muslimiinta iyagoo kitaabka akrinayaan qolaba qolada kale inay leedahay wax ay ku taagan yihiin male wax xaqa ay hayaan iyo baatilka ay haayaan kulli waa isku daraya wax ay qoladaa hayso oo khayra maba jiraanay leeyihin kuwa kalena sidoo kale waxay leeyihiin kuwani wax khayra oo ay haayaan male xaqiiqda dhabtaana waxay ahayd inay yidhaahdaan intaas ay haayaanoo khayr ah sharciga waa ka marqaati kacaya waa sax baatilka ay haayaanna waa ka beri noqonaynaa qolo walbaa marka baatilka ay haysana ka beri noqo xaqa ay haysana ha diidin mararka qaar xataa wuxuu gaaraa nacaybka ay qoladaas u qabaan haddii shay diina ay haystaan qolada kale inay shaygiiba la dagaalamaan xataa diiniga ahaa oo ay yidhaahdaan waxaani waa baatil boqolaal aayadood iyo wax isku soo duba ridaan marka lama ogola taas qofka waxaa laga rabaa wixii xaqa uu haayo qofka muslimka xaq iyo baatil baa ku kulmi karo xaqa iyo baatilka ku kulmo waxaa lagaa rabaa baatilkiina inaad kaga beri noqotid kaga nasiixaysid hadduu ku madax adeegana ku diidid xaqa ou haya laakiin marnaba baatil ma isku bedelayo laana shay diintii sugtay marka dadka cibaadada badan markaad fiiriso culimmada waxay kusoo fiirinayaan il nuqsaan kuwa culimmada ee cilmiga badan cibaadada laga badan yahay nimankaas waxba ma haayaan ay leeyihin meeshay iska fadhiyaan masaajidka u iska fadhiyaa qofkaasi muxuu haayaa ayuu leeyahay khayr waa haayaa qof muslima wahaakada ibnu taymiya sidaasoo kale u mihaaliyaa waa masale marka aada u jirto aadna u dhib badan adiga mar walbo micyaarkaaga iyo miisaankaagu xaqa ha noqdo qolo inaad si gaara isaga nacdo maalan oo xaqi iyo baatil waxay wataan qiiq qori iyo qiiqiis waa laysla tuuraa inaad isticmaasho sax ma aha qofkaani waxaan xaq waayo oo ani waa ogolahay waxaas inay xaq yihiin wixii xaq ah wixii baatilana ka fogow wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi laysat innasaaraa nasaara ma ahaanin calaa shayin shay korkiis ma ahaanin yacni wax ay ku taagan yihiin oo xaqaba ma jiraan wa qaalat inasaara nasaarana waxay tihi laysat ilyahuudu yahuudi ma ahaanin calaa shayin shay korkiis ma aynan ahaanin wax xaqa oo ay ku taagan yihiin ma jirto wahum sidaa bay dhaheen walxaal hum iyaga oo yatluuna alkitaaba kitaabka akrinaya iyagoo kitaabkii akrinayay sidaa yidhaahdeen kadalika sidaadaas ayaa qaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan garanaynin waxba kuwa aan waxba garanaynin yaa waaye waa mushrikiintii carabta ee ninkii kitaabka haystay hadduu sidaa yidhi mushrig aan kitaab haysanin maxay kula tahay inuu dhahaya marka marka waxaa laga wadaa mushrikiintii baad la mid noqoteenba idinkoo kitaab haysta kadalika sidaadaas oo kale qaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanaynin midla qowlihim warkoodoo kaley dhaheen faallaahu alla yaxkumu waa kala saarayaa baynahum iyaga dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa kii shaniga ku saabsan buu ku kala bixinayaa kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna inay isku khilaafayaan fiihi ka dhexdiisa de yahuudda iyo nasaarada furqada ikhtilaafka in looga dayda iyo furqada ma bannaana mana banaana khasladaan in looga daydo khasladaan ama qeybtaani waxaani waxay tahay xaqa dadka kale ay haystaan in la diido isna taas sax kuma ah nabiga sal alla ly slam asxaabtiisa waxaa dhacday yahuud nin yahuudiya baa wuxuu ku yidhi inakum la antum lqowm haddaad idinku muslimiin tihiin dad fiicanaad ahaan lahaydeen lowlaa anakum tunadiduun taquuluuna waxaad dhahaysaan maa shaa allah wa shaaa moxamed intaasaa ku xuntihiin waxaad dhahaysaan haddii ilaahay doono iyo moxamed maa shaa allaahu wa shaaa moxamed alle yaad iyo nebigaad marka iswadaajinaysaan markaasay nebiga u sheegeen markaasuu rasuulkii waa ka celiyey oo wuxuu yidhi quluu maa shaa allahu waxdahu ilaahay maa shaa allahu bis dhaha riwaayo kale waxaa leedahay maa shaa allahu uma shaaa moxamed dhaha ka baxa marka barnaamijkaas lama dhihin marka shaygaa nin yahuudiya keenay waa ku taagnaanaynaa inagu lama dhihin wixii marka isaga uu wadayo xaqa ahaa ma la ma la diidin leanna xaqu daa'iman waa xaq ama yahuudi ha wato ama cid kale ha wadato xaq xaq waay mar walba xaqiiqadaas marka qalbigaaga inay degtaa la rabaa yahuuddu marka xaq ma wada karaan mar mar waa sheegi karaan xaq waxaa kaloo ka mid aba iyadana qisadii markuu yidhi in allaha tacaala qiyaamaha yacni wuxuu yidhi samaawaadkuu qabanayaa calaa isbacin far dhulkuu qabanayaa calaa isbacin hal faruu ku qabana buuruhuu qabanayaa far buu ku qabanayaa ilaahay xadiidkaa markuu sheegay ninkii yahuudigaa nebiga waa ku qoslay waa qoslay saxaabigu marka wuxuu leeyahay tasdiiqan lahu isagoo u rumaynayo ninkaas warkiisa tasdiiqan lahu bukhaarigay ku taallaa lama dhihin marka war yahuudi khayr waa khayr daran yihiin naga daayo waxaana ay sheegeen sax ma aha lama dhihin yacni yahuud waa khayr daran tahay waa sax shayga xaqaa laakiin inay yahuud sheegtay baatil maku noqonayo barnaamijkaas marka isaga waxaa weeyaan jaxdu yacni jaxdu maa maa lilaaakhariina min alxaqi wuxuu ka mid yahay umuuraha jaahiliyada laga dhaxlay yahuud iyo nasaara laga dhaxlay ayb waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu wasacaa fii kharaabiha waman yaa adlamu ka dulmi badan qofka dulmi badan maba jire minman qof manaca diiday masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa diiday an yudkara in la xuso fiiha masaajida dhexdeeda diiday ismuhu ilaahay magaciisa in lagu sheego lagu xuso oo wasacaa ka shaqeeyey fii kharaabihaa baabi'itaankeeda kharaabnimadeeda inay baaba'do u socday oo ka shaqeeyey ulaa'ika kuwaadaas maa kaana lahum uma ahaanin an yadkhuluuhaa inay galaan masaajidii ilaa khaa'ifiina iyagoo baqaya maahan lahum waxay leeyihiin fi dunyaa dunyada dhexdeeda khisyun dulli iyo hoog walahum waxaa u sugnaaday fi laakhirati aakhirada dhexdeeda cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badanba baa u sugnaaday qoladan marka aayaddu sheegayso yay yihiin mufasiriintu waa isku khilaafeen laba qowloo waaweynaa ku jirto qowl wuxuu leeyahay nasaaradaa laga hadlaya nasaarada ayaa waxay kharaab ka yeeleen yacni baytalmaqdis oo iyaga qiblo u ahayd ayaa ayay kharaabiyeen sida ay u kharaabiyeenna waxay ahayd yahuudi bay waxay ku salladeen bukhtanasar nin la dhihi jiro majuusi ah nin mushrik ah oon kitaab haysanine majuusi ah xoog badan ee awood badan ciidan badan ayay gacan siiyeen waxayna ku gacan siiyeen baytalmaqdis in la qaraabiyo la baabi'iyo oo cibaadaadka i laga qaraabiyo waxayna sidaa u yeeleen ma maadaama ay yahuuddu yaxya bnu zakariya ay dileen nasaaradu marka meeshaasay ka xanaaqdeen maadaama yahuuddu ay yaxya bnu zakariya ay dileen iyagiina maxay sameeyeen masaajid masaajidkii baytalmaqdis bay ka manciyeen dadka inay ku cibaadaystaan qashin qub ayayna ka dhigeen mufasiriintuna waxay tilmaameen iyo mu'arikhiinta lama camirin ilaa waqtigii muslimiintu furteen maaha xilligii cumar markii lagu wareejiyey yacni baytalmaqdis markaas ayaa la nadiifiyey qashinkii iyo wixii laga nadiifiyey nimanka marka masaajidkii sidaa yeelay ee nasaaraday aayaddu ka warramaysa weliba laba fool xumay koreenoo mid waa masaajidkii alle oo ay u diideen cibaadada midda labaadna waxay tahay niman mushrikiin ah oon kitaab haysanin bay garab siiyeen waxayna ku garab siiyeen masaajidda in la baabi'iyo la tacdiiliyo halis waa marka arrintaan qofka marka aayaduhu marka iyagu hadday kusoo degeen ummaddeenna marka annagana haddii uu qof sidaas oo kale yeelo oo masaajidii ou xiro daacadii in lagu cibaadaystaa ou manciyo ou diido waa la mid noqonaa waxaan oo kale hadduu masaajidii dumiyo ou dudumiyo sidoo kale qof aan masaajid ixtiraameynina mushrig ama gaal hadduu masaajidda ku sallado sidoo kale ayb tafsiirka labaad ee aayaddu wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa mushrikii alcarab quraysh kacbadii bay nebiga u diideen salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh kacbadii marka iyagu maynan duminin qashin kuma ridin laakiin macnawiyan in loo camiro shirkigii laga dahiro nebi maxamed iyo asxaabtiisa iyo muslimiinta loo ogolaado waa diideen meeshaas marka iyagaa loo jeedaana waa la yidhi labada tafsiiraa ku jirta marka dabari marka tafsiirka hore u rajaxayaa ibnu kaiirna wuxuu rajaxayaa qowlka dambe labada inay noqotona waa suuragal leanna koox labadaa koox mid kastoo ka mida masaajida ilaahay bay kharaab ka yeeleen marka masaajidka haddii laga kharaabiyo in ilaahay lagu xuso yani keligii lagu caabudo xataa hadduu doono ha iska dhisnaadee waa soo gelaya manaa waman yaa adlamu ka dulmi badan minman qof axad manaca diiday masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa diiday an yudkara in lagu xuso diiday fiiha masaajida dhexdeeda ismuhu ilaahay magaciisa in lagu xusoo lagu sheega diiday wa sacaa socday oo shaqeeyey fii kharaabihaa kharaab inay kharaab noqoto baaba-eeda ka shaqeeyey baabaas marka xisiyan iyo macnawiyan labadaba ulaa-ika kuwaadaas maa kaana lahum uma ahaanin an yadkhuluuhaa inay galaan ilaa khaa'ifiina iyagoo baqaya maahan marka meesha maxaa laga wadaa marka waxay leeyihiin marka nin nasraani nasaaradu markay waxaa sameeyeen ka gadaale nin nasraani ah baytalmaqdis ma galo ilaa isagoo cabsanaayo maaha yani waxaa uur ku taallo ku noqonaysa wixii ay sameeyeen bay og yihiin xataa iyagoon la rabin waxba la yeelaynin mar walbaa waxaa ku jirta cabsi iyo inhisaam nafsi ah macna sidaasaa la yidhi tafsiirkii labaad haddaan qabanno kufaaru quraysh baa laga wadaa hadda soo tii loo diidayba eeg oo nabiga sal lla sl allana uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim hada nebigana sooma dhayn marka laaanlaa yaxuja bacda yani hada alcaami mushrikun waanlaa yaduufa bilbeyti curyaan nin qaawan yownan dawaafin mushrigna yownan kacbada soo aadin hadda kadib waa kaa marka mar dambe inay kacbadii galaan waata laga manciye hadday soo galaanna dhuumasho iyo cabsi bay kusoo galaayeen macnahaasaa marka ulaaikadana ay tahay alimaamu lbaqawi macaalimu tansiilka tafsiirka asaga wuxuu leeyahay aayaddu waa khabar oo bimacna alamri ah macnuhuna wuxuu noqonayaa marka ulaaika maa kaana lahum an yadkhuluuha ha makaninina waa hana soo gelinina macna saasoo kaleu ka dhigay ilaa khaa'ifiina iyagoo baqaya maahan lahum waxay leeyihiin fi dunyaa addunyada dhexdeeda khisyun dulli walahum waxaa u sugnaaday fi laakhirati aakhirada dhexdeedan cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan ayb marka an yudkaradaas bedel in masaajida looga dhiga xaraf jar in lasoo qadaro min an yudkara intaba waa bannaan tahay karaahiyata dikri ismi illaahi waa la dhihi karaa intaba macaanidaas hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed